xisbigii buu hogaaminayay wasiirka tamarta iyo biyaha dowladda federaalka mubarak cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wafdigaasoo ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano ka socday dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo kasoo jeeday ama ah xildhibaanada iyo wasiirada deegaan ahaan ama deegaan doorasho kasoo jeeda koonfur galbeed wafdiga ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu gaarsiiyo gurmadabo dadkii shalay ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada baydhabo ee ay ku gumaadeen ummadda soomaaliyeed kooxda dhaqan laawayaasha ah kaasoo hooga jawaabaya baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdiqaadir farmaajo oo xalay ugu baaqay in gurmad dega la gaarsiiyo dad qaraxyada waxyeeloobay hadeedii waxay ahayd arrin murigadeeda leh qaraxaan dadka ku waxyeeloobay isbitaalada kusoo booqanay waxay ahaayeen guud ahaan dhaawaca toddoba iyo afartan qof dhimashaduna waxaana loogu sheegay kow iyo labaatan qof waxaana gaarsiinay deeq dawo oo ay dowladda federaalka soomaaliya ugu talagashay dadka in lagu cawiyo oo gurmad qaran ahaa magaalada tagay waxaan booqanay cisbitaalka guud ee magaalada baydhaba halkaasoo ay joogeen dadkii dhaawacyada kala duwan lahaa oo aan qaarkood ilaa sideed qof oo dhaawac culus ahaa aan kasoo qaadnay oo aan keenay magaalada muqdisho lana geeyay cisbitaalka cisbitaalada magaalada muqdisho iyo ugu horreya cisbitaal digfeer oo lagula taxaalayo hadda dhaawacooda waxaanan aada iyo aad uga mahad celinaynaa dowladda federaalka kaalmada ay ka geysatay iyo garab istaag ay garab istaagtay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed iyo dadka ku dhaqan magaalada baydhabo ee shalay qaraxa waxyeel waxyeelada weyn u geystay xildhibaan xasan waxaad ka warantaa deeqda dawada aad halkaas gaarsiiseen iyo baahida isbitaalada ka jirta iyo xaddiga dhaawacyada marka laisku eego baahi intee la-eg ayay dawadani dabooli kartaa baad is leedahay
wallahi dawadani waxay ahayd qayb hordhaca oo loogu talagalay in gurmadkaa qaran lagu gaarsiiyo ummadda reer baydhabo ee shalay waxyeeladu gaartay waxayna ahayd laba tan oo dawaah ilaa iyo lix tan oo kale ona loogu talagalay in la gaarsiiyana way taallaa oo waxaan isla socnay mawafdiga qaybka ahaa kusimaha wasiirka wasaaradda caafimaadka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ah mudane xildhibaan maxamed cabdullaahi oo aan isla soconay wuxuuna noo sheegay in kuwan ay ahaayeen gurmad degdega ilaa iyo lix tan oo kale oo dawana inay geyn doonaan magaalada baydhabo ama xisbitaalka guud ee magaalada baydhabo
xildhibaane baaqii madaxweynaha ee ahaa in si guud lagu gurmado ee shacabka baydhabo ay ku dhaawaceen argagixisada al-shabaab inaad ka jawaabeyseen ayaad inoo sheegtay marka aad fiiriso shacabka iyo xildhibaanadiina koonfur galbeed laga soo doortay iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed sidee ayay u arkayeen jawaabta deg dega ah ee dawladdu ka bixisay gurmadkaas
guud ahaan shacabka reer koonfur galbeed way ku faraxsanaayeen waxay ku faraxsanaayeen in dawladda dhexe ama dawladda federaalka soomaaliya jawaab deg dega ka bixiso dhibaatan ay shala ka dhexday magaalada aad iyo aad bayna usoo dhaweeyeen guud ahaan shacabka soomaaliyeed wayna ku faraxsanaayeen xaqiiqda dhabtoo jirtana waxay tahay marka ku dhibmaco waxyaabaha differenciga ama yararka lagu kala duwan yahay waxaa habaan in inta meel la dhigo ummada gurmud qaran lofig ama meel lakusoo wada jeesto ummaddana aada bay usoo dhaweysay annaguna aad baan usoo dhaweyneynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeedna iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta kaaxmada ama caawinta ummadda soomaaliyeed iyaatay kana waa soo dhaweyneynaa
waayahay haddii aad tihiin baarlamaanka xubnahooda baydhabo iyo deegaanada kale koonfur galbeed laga soo doorto iyo maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka dadka ka socda intaba ma layska wareystay dadka dhaawacyadoodu ay daran yihiin sidii gargaar ama gurmad caafimaad oo dibadda ah loogu qaadi lahaa
waa maasada cumaro way waajibtay saarkaan tagnaa anagu magaalada baydhabo oo daawada daaqdaa gaarsiinay waxaan booqanaa cisbitaalka guud ee magaalada diyaaradii aan la soconay aan ku geynay dawada waxaan kusoo qaadnay ilaa sideed qof oo dhan xaris ahaa oo aan keenay magaalada muqdisho oo la geeyay cisbitaal digfer oo ay soo qaaday wasaaradda caafimaadka waan aaminsanahay in halka wax looga qaban karo haddii ay hawshooda cuslaato ama baayada caafimaad ay u baahan yihiin magaalada wax looga qaban waayona dawladda waxay ballan qaaday in wadanka dibadiisa cisbitaalo ay u diri doonto
sanad kadib weerarkii afar iyo tobanka oktoobar oo ay hal maalin ka dhiman tahay ayay kusoo beegmeen qaraxyadii shalay ka dhacay baydhabo markaaad fiiriso sida shabaab ay u beegsanayaan dadka shacabka ah muqdisho iyo magaalooyinka kaleba maxay tahay fariintaada ama baaqaada dhinaca amniga
aa ka faaiidaysanaya fursadan qaaliga waxaan rabta ummadda soomaaliyeed guud ahaan inaan oga tacsiyadeeyo sanad guuradii kasoo wareegtay masiibadii qaran ee dhacday afar iyo tobankii october twenty seventeen kii ama two thousand seventeen kii oo maanta ku adanay masiibdaro shalay oo hal maalin ay ka dhimaydna waxaa dhacday masiibo kale oo ka dhacday magaalada beendhaba guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan uga ugu baaqayaa inay garbaha isqabsadaan meelna kusoo wada geestaan dadka nabadgeedka ee har iyo habeen banaystay inay daddaadiyaan dhiigga dadka masaakiinta iyo dadka shacabka waxaan leeyahay cadowga ummadda soomaaliyeed u midooba midnimo ku wajaha haddii aada u midoodaan waa aaminsanahay in laga adkaan karo cadowga ummadda soomaaliyeed ama dadkan nabaddiidka ah dantooda cid u gaar ah ma ma lahan ama dawlad iyo shaqaalo dawladeed ama hiran dawladeed muhiimadooda waa inay dilaan ama laayaan cid kasta oo aan iyagu ahayn